halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efamiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaadaah waa hadhaada fiidnimo talaadaha bisha januarina waa lix sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo sahre cabdi axmed
gurigi hooyadood iyo guriga aabahood oo ayagaba bariiskooda noormeedkooda uu adagya inay sii kor saaran yihiin halkaas waxaa ka imaanaya dayac iyo miijab waxaa dhici karta qoyskaas yar inuu dhaqso ku burburo
taasi waxay ahayd khadra maxamed shire oo ah madaxa xarunta horumarinta dumarka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka ohaayo waa magaalada colombos ee gobolka ohaayo ka hadlaysa caqabadaha ay la kulmaan dumarka da'da yari
qodobada kale barnaamijka waa go'aankaaga aad ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo waalidka da'da yar meelaha ugu badan ee deegaanada puntland ee da'yartu ay guursato kadibna caqabado ay kala kulmaan guurka waxaa ka mida xeryaha barakacayaasha ee magaalada boosaaso haddaba dhibaatooyinka uu waalidka yari kala kulmo waxaa warbixintan inoo haysa noona soo diyaarisay wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac inkastoo kala tagga ragga iyo dumarku ay si weyn ugu baahday bulshada soomaaliyeed wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ayaa haddana waxaa arrintaani sii laba lixaadsatay kadib markii dadka soomaaliyeed ay la kulmeen barakaca iyo dowlad la-aanta inkastoo dadka deegaanka ee aan barakicin ay la wadaageen arrimahan furniinka ayaa haddana waxaa arrintani ay si gaara u taabatay qoysaska barakacayaasha ah ee puntland ku dhaqan inta badan burburka qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa uu ku yimaadaa in haweenku aysan u madax bannaanayn dhaqaalaha yar ee ka soo gala shaqooyinka hoose ee sida ku nasiibsada ah ay u baadigoobaan maalin walba helistooda sida nadaafadda guryaha oo ay qabtaan qashinka oo ay geeyaan meelaha loo asteeyey raage rabiic maxamed oo ka mid ah hooyooyinkan duruufahanu ay hareeyeen oo aan kula kulmay xilli ay baadigoob ugu jirtay inay gudato shaqadeeda maalinlaha ah ayaa v o a uga warantay sida uu qoyskeedu ku burburay waxaana na dhex martay sheekadan waxaan yidhaahaa raage rabiic aniga labaatan iyo waxaan jiraa saddex hadeer tuulaboora haddaa degan tuulaboor aan deganay haa dhinacana ilaboorkaan deganay haa barakacayaashaan ka midnahay wallaahi kow iyo toban baan ku guursaday hooyadii aabahay isii wadanka aynaniiri baa liigusii meel niir liir ahaa liigusii boos hadda tan dhowaan baan imaanay oo intii aday saddex biloodaan joogaa hadda laba ciyaal baan leehay may laba gabdhood weeye waxaas jirkay ku yaalo usur waxaas usgaa ii geystay gacmaha dhan ebar bay ku yihiin haa gacmaha iyo dusha waxaas idil usgaa ii geystay nabarrada aan dhabarkay kulli kaaga yaal masaaku waxaas waa ii geystay haa iyadaas idil usgaa ii geystay oo muxuu kula dhacay maxaa waa fiilo weyn oo laalaabanas igu geystay fiilada korontada iyadoo laalaabanbas igu garaacay lacagtaydas igu dilaya xoog ala yaqaana lacagta markaan diidana xoog iyo dil iyo anoo jifaas igu imaanaya dilbas igala daalay ma keenaya markaan inuu dilas igala daalay waxaas yadaysaa ii geystay hadda ma kala tagtay mise waa ku qabaa hadda waa kala tagnay xasan bashiir ayaa sidoo kale qiray in haweenka barakacayaasha ah intooda badani ay dhiban yihiin taasoo sababtay in ay yaraan ku guursadaan islamarkaasna ay caburinta ku baraarugaan sanooyin kadib markii caqligoodu koro iyadoo macnaha da'yarow guursanaa xukuumadda waa la jarabaraa waxaa leesaan waa sikilinto qof waaladkeeda u aragtaa waaladaa ka dhigini ehelaa ka dhigini waxaas leedahay ninkan waxba kaa mahalaynaa is leedahay dib damba gadaalo ugu soo noqonaya waa dilaa waa garaacaa cidka calinaysa ma leh kuwa gudoomiyaalka oo kaamanka jooga u dacwoonay kuwii waxay leeyihin ninjir lama aadayo xaamid mala aadayo iska fadhiiso anaga macnaha meel kaa saarayni meel wax laga saaraya male wal waxay shaambahaynayeen shashacay kurka saaraya qoftii beri waa la dilaya dana meesha kisijukuwa tiro yar oo haweenkan ka mid ah oo ka badbaaday inuu qoyskoodu burburo waa kuwo u hoggaansamay arrimo badan oo xanuun iyo walbahaar ku haya aamine rabiic oo ka mid ah haweenkan ayaa iiga warantay aamine rabiic cabdi aamine meeqa sana jirtaa labaatan waan guursaday naga ciyaal leeda saddex ciyaal meeqa sana ku guursatay shan iyo tobankii aanis doonani haay anigaa guursaday qashinkaas baan ka shaqaysanaa la iska xamaalanaa magaaladaas la iska dhex soconaa wixiise damaalintan helanna waa aragnaa maalintiin helana waa iska galbanaa habeenkii markaan noqonana wixiin ciyaalkoo la tagno noo arkayna haddana waxwaayeyna waaba iska fadhiisanayna oo wax anu hayna maba la ciyaalkii waa iska joognaa ma dhacdaa mararka qaybtood lacagta shaqayso in eh, saygaaga uu kugu maamulo oo keen ku dhaho waa iga qaatay haa markiin lacag shaqaysta keen waa ii dhahaa wada qaybsanaa kaas biilka ma bixiyaa isagu marka maya biilka marna waa bixiya marna ma bixiyo laakiin badanaa ba- bixilaasha la-aan isu badan yahay waa gartay lacagta marka xorriyadu ma tihin maya xur uma ihi lacagta waa iga qaybsadaa A- aamino marka noloshaas oo aragtaa noloshayda dhibaato laan buu arkaa nolol aan ku faraxsanahay maba ahaba dhibaato mooyaane nolol aan ku fiicanahay maba hadda maxaan ahaatay naaga jeeda maba lahabo dhibaato mooyaane
waa gartay bal ka warran gabdhaha carruurta haysta marka ka warran ka kala nooca ah.
xaaladooda waa iska xuntahay yoon wallahi waa ilaahay la iska dhaalacan oo iska haystaa un waa is- waa tu lixay haystaa soddo saddexay haystaa tu afaray haystaa tu shanay haystaa oo kala gaar xaaladooda haa marka eh, dabcan daris baa tihiin dadkaas da-dooda maxaa ku qiyaastay daadooda shan iyo toban waa iska jiraan ilaa lix iyo toban waa iska jiraan sideed iyo toban waa iska jiraan waxaa jira dareen ragga qaarkood ku abuurmay oo ah in haweenku dhaqaalo gaar ah iyo go'aamo hoose ay ka gaareen ragga taasoo sababtay in dumarku ay la kulmaan ciqaab iyo in qoysku uu si fudud u burburo sidaasi waxaa v o e da u sheegay maxamed xaakum oo ka mid ah barakacayaasha magaalada boosaaso qarsinyadii ayaa horta haweenka furista iyo burburka keentay in lagu kala tago afar iyo labaatan sac lagu kala irdhoobo raggii maadaama xooggiisa ma qarsado waa keena ilaa haweenkii baad moodaa in ninkii un bes ay ku dabshidanayaan waa dilka waa xaqiiq waa la dilaa waxaa lagu dilaa rag maxaan rabaa naagta inay aniga amarkayga ay soo adeecdo ay aniga hadal maqashay shilinkii soo shaqayso ay tiraa waxaana inoo soo shaqeeyan Ee, haweenka badanaa hadda waxay iskugu aqlayaan naag walba ninkaas ku tashanina adiga isku tasha xoogaada oo wax ka dhigo raggiina waa tashadeen waxay ku tashteen maadaama naagihii hadda maad- qayaama ay keeneen nin walba adna xoogaadi kala reebay ifur hadday ku tiradaan adii ilmahadaba wa kas xilliga ay guursadaan haweenkani waa mid ay da'doodu aad u yar tahay sida koow iyo toban ilaa shan iyo toban sano laakiin waa arrin dhaqanka salka ku haysa sida ay mar kale inoo sheegayso aamine rabiic gabdho labaatan sano gaarta maxaan dhehaynaa haa waa ku dahdaanba dhehaynaa guurka waa ku dahda waa ku weynaataanba dhahnaaba nuuga qofkaas oo kaleenta ilaa intay caadi ahaan gabadhu intay ku guursan kartaa dhaqan.
shan iyo toban
soddon hadday gaadho maxaa loo arkaa marka soddon hadday gaartayna wax weynaataan u aragnaaba nu wayba ku weynaatayba guurka wayba guursan waaysa maba la guursadaba taas dumarka qaar ayaa waxa ay qoysaskooda ku burburaan talooyinka waalidka iyadoo loo aanaynayo arrimo dhex mara labada beelood ee wada xididay xasan abshir qaasin oo ka mid ah ragga ay arrintan ku dhacday ayaa iiga warramay sida ay u kala tageen xaaskiisa oo u haysay shan carruur ah magaceeda saxan waxaa layidhaha xasan abshir qaasan in barakacayaasha ka mid ah waxaan ka deganahay dhinaca buuraha jingadaha Aa, arrimo kale anaa ugu dhacday boosaas inuu joogo aa nin walaalkii xamar ciidamadii oo amazon aa ku dileen haa ciddii taxsi afurmeedki ciddii aniga markaas gabarta ka qabay taxsidii ma kasoo qaybgalan adoogii sabar imaan ninkii allah niga siiyo wiil- eh, wiilkii allah niga kaala aniga kulligayna naga dhintay mala dhahan odaygii markii tacsiidii ka baxday waa isoo wacay Eh, gabadhii furaan rabaa gabadha maxaa loo furaa dee abooni gabadhaas indees galno miya cayso waalidkii ma cayso hooyadayna ma cayso adinku ma cayso shan da-ada ii haysaa gabadha shan da-ada ii haysaa deeqadu gocolow baa layidhi aabee marka waxaa yidhi dana duco waa tan inkaar waaye war indiga maqlayso gabadhii in furaan qaanaysin marka wax soo tashanaysa male sidii aa arrintii ku dhammaad markaasaan idhi waayahay gabadhii furaan dee xarigeeda sii gabadhii markii furi isoo waxa uu yidhi dadka odayaalka culammada kugu dhiiba gabadhii saasaa iga furantaa dhe aabahaya macnaha iga furi ogaada meherkeedina qaalan oo lo ay ahayd qaalantii looda ahayd aabahaya dhiibayaan dhihi moorada looga bixiyo ee afar sacaadoo asay qabay aa qaalan loogu bixiyo mooradii sideen ku furi hadda xaas la-aana boosaaso jooga bulshada soomaaliyeed ayaa waxaa moodaa inay la qabsadeen dhaqamo oo furniinku ka mid yahay kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka iyo barakacayaashaba waxaana aan la yaab ahayn inaad aragto wiil yar ama gabar yar oo aan labaatan gaarin ilaa iyo afar furniin soo maray kuwaas oo qaybtood aysan fiiro gaara u yeelan ubadka alla ugu deeqay oo inta badan hooyadu ay korintooda la daalaadhacdo faadimo yaasin jaamac v o e boosaaso
aweysiin wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad dhegeysaneysaan barnaamijkii waa go-aankaago idinkaga imanaya magaalada washington sharciga dalka kenya ma ogola in qofku guursado marka da-du ay ka hooseyso siddeed iyo tobanka sano arrintaasoo qaxootiga soomaalida ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku noole ayna wada dhaqan gelin haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda aadan xasan tarax
guurka hablaha da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban jir iyo aada moodaa inay tahay arrin gooni ay iskaga dhigayaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab maadaama uusan u ogolayn sharciga kenya oo ay marti u yihiin sharciga dowladda kenya ayaa dhigaya in gabar ka yar da-da siddeed iyo toban jir in la guursado ay tahay dembi ruuxii ku dhaqaaqana u mutaysan karo xarig ku dhaqanka sharcigan yay soomaali badan oo ku nool xeryaha u arkaan mid ka hor imanaya dhaqankooda iyo diintoodaba inkastoo haddii laga eego dhinacyo badan ay habboon tahay ku dhaqanka sharcigan cabdifataax axmed ibraahim waa mas-uul ka tirsan hay-adda save the children waxaan la yeeshay waraysi dhinacyo badan taabanaya waxaana ugu horeyn weydiiyey inuu noo qeexo sharcigan
markaan hay-adda qaanuunkeeda iyo qaab aan ku shaqeyna aan fiiriyo ku xusan arinta ah guurka caruurta yararka in la guursado lama ogolo cunug yar oo siddeed toban sano ka yar lama guursan karo sharciga caalamiga ayaa sheegaya oo u n c r c ga ah wadamada africa badana iyo caalamka dhan waa wada saxiixeen marka lama ogolo in gabar yar uu nin weyn uu guursado waayo haddii hataa gabadha ee ninka ogolaansha ahaan ee iska ogolaatay ay tiri hataa ninkaas waan rabaa wuu guursanayaa ee hoos hoos ay dhumata hataa gabar yar ogolaansho maba lahabo ilma yan waaye gabar iyo wiilba oo da-dooda yar intaa in la guursado maaha waa in xaquuqdooda kale la siiyaa waa in joyce imaha ay leeyihiin waa in xaquuqdooda kale waalidooda ay siiyaan maahana in guur lagu dego maaha marka nin alla ninkii ku dhaqaaqa tilaabadaasna waxaan ka qaadanaa sharciga ayaan la tigsanaynaa hay-adaha sida u n c r save children iyo booliska iyo dowladda kenya iyo nin la yihahda d c o the government of kenya ayaan la shaqeynaa nin alla ninkii arrimaha ku dhaqaaqana sharciga ayaan la tacaalanaa waa toddoba sano xariga
ka sharci ahaan tusaale ahaan ma naga siin kartaa inta xafiiskiina soo martay oo aad is leedahay waxay ku xadgudbeen gabdhihii yaryaraa oo waxay u diideen waxbarashadii ayagoo yaryarna waa la gurigeeyey ha way jiraan kiisas badan oo waxa aanu soo maran ayaa jiro oo ku saabsan dhanka guurka carruur yaroo la guursanayo gabdho badan ayaa ku dhaceen waana aragnay waana la tacaalanay assessmentaan ku sameynay waxaan soo ogaanay midda koowaad inuu waxaan uu sabo faqriga gabar yaroo faqri ah oo waxba aan haysanin waalidkeed uu ku qasbo ninkan inuu guursado sifa waalidkood macaashii lacag ay oga helaan ninka asaga ah marka anagana gabadhin hadday iskuul dhigato oo waxbarashadeedii laga bixiyo ninkaana loo guuriyo waalidka si qasab oo ninkaa ugu daro waan aragnay waana dhacday sharcigaan la tigsanayna marka anaga ahaan ma ogolin dowladdana gacan ay nagu siinaysaa waana sharciga ayaan la tacaalanaa tusaale ahaan waxaan arkayey qoysas badan oo xafiiskiina jooga oo ka dacwoonaya kaba soo qaada in odaya inuu gabar yar guursaday gabadha ay soo carartay ee xafiiskiina timi dadkaasoo kale maxaa u qabataan xaggeyse ka bilowdaan sheekada markiis noocaasa markuu dhaco xafiiska aan imaana la imaadaa assessment ayaa qaadnaa wareys ayaan la yeelanaa itixaan ayaan la yeelanaa waalidkii dhalay gabadha ama cuniga asaga ah ninkii asaga ah babatele taagay kiiskaa sameeyey oo cuniga yar ka guursaday asagana wareys ayaan la yeelanaa marka waxaa markaan ogaano oo aan ogaano meesha guntiga iyo iyo qaabka cunuga oo ku guursada markaan ogaano ayaan sharci ka qaadnaa marka waxaanu sameynaa xog badan ayaa aruurinaa qofka asaga iskama xirno lama hadal sharci kama qaadno anagoon xog aruurin waa inaan xog badan aruurino waa in marka ugu dambeysa aan booliiska isla wada aadno haddii ninka uu naga diida gabadha inuu furo waayo lama ogolo sharciga cunuga asaga waxaa la rabaa waa yar tahay inay waxbarato markay waxbarato ha gursa sideed toban sana haday ka weynaato waa qof aqli qaangaara wuu guursan karaa marka annaga xog ayaan orana xog markaa orana kabacdi baa sharci tilaabada sharci ku dhaqaaqanaa dad badan waxay leeyihiin annaga dhaqan yaan leenahay khaasatan dadka meeshan ku nool waxay u badan yihiin soomaali soomaalidan waxay leeyihiin waxaan leenahay dhaqan waxaan leenahay diin baan leenahay diinteena dhaqankeenaba haddii ay noo ogolaanayaan inaan guursano gabdhaha da-dooda ay ka yar tahay sideed iyo toban jir maxaa naga reebaya inaan guursano arunta diinaa jirto dhaqanaa jirto diinta waxay sheegaysaa shan iyo toban sana haddii gabadhi gaarta in la guursan karo dhaqan ugu jira oo soomaali soo jireen ah haddase ma joogno waddanka soomaaliya ma joogno waddan saddexaad waddan labaad ayaa joognaa qaxooti ku nahay oo kenya ah sharciya ayay leeyihiin soomaaliya hataa maalin dhaweyd wasaaradda arrimaha xaquuqul insaanka iyo haweenka hataa way sixday sharciga carruurta marka waxa sidaa loo yeelayo ee diinta kama hor imaansanin waxaan ka wadnaa cunugan asaga ha kobco ha weynaado maskaxdiisa ha degto qof wax caqligala wax qabsan karo tayo leh awood leh aqoona leh reerkeedana dhaqan karta waa inay noqotaan laakiin toddoba iyo toban sano sideed toban sano qofkaas qof maskaxdiisa tamaama ma aha saas ayaana ka wadnaa maahayn anaga diinta kama soo horjeedno diinta waa ogolnahay haddii gabadhii gabar ay waan fiirinaa marxadaha noocaas eh waxaan u fiirinaa dhanka diinta ka fiirina dhankalan ka fiirinaa waan isba bardhignaa laakiin kama wanin diineen ahaan waan ka soo horjeednaa ma aha in la guursado gabdho da-doodu ay aada u yar tahay waa dhaqan soomaalidu siiba guurdoonka ay aada u jecel yihiin oday iyo dhallinyaraba labaduba waxaa ka go-an inay guursadaan gabar ay ugu yeeraan dhaylo haddaba waxaan mikrofonka la dhex qaaday dhowr dhallinyaro ah kuwaasoo aan weydiiyey ruux noocey aad nolosha la wadaagi lahayd annagoo ka eegayna dhinaca da-da ah
run ahaantii aniga waxaan jeclaan lahaa inaan guursado gabar ka weyn siddeed iyo toban sano sababtay tahayna waxaa la rabaa qofka aada guursanaysa inuu yahay qof akhligiisa kaloo gi-i karo nolosha kula qeybsan karo dareemi karana nolosha sida ay tahay iyo noocyada kala duwan ilaa adduunkana hadda anaga soomaaliya aan nahay labaatan iyo afar sano dowlad la-aan iyo dhibaato iyo qaxalaa lagu jiray marka lagama bixi karo gabar yar oo iska cararayso oo markii aanan kugu dulqaadan karin dhibaatooyinka qoyska soo food saaro marka waxaa fiican qof dareensan waxna kula garan kara in aad doorbidid waa mahadsan tahay magacayga waa cusmaan cabdicali waxaan taageersanayaa fikirka saaxiibkayga qaaliga waxaan rabi lahaa inaan guursado gabar ka weyn toban iyo sideed sana maxaa yeele waa qof reer dhaqi kara dhibkaagana fahmi kara marka aniga waxaan jeclaan lahaa inaan guursado gabar toban iyo sideed ka weyn asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed ibraahim aniga fikrad ahaanteeda waxay ila tahay gabadh sideed iyo toban sano ka weyn ayaan guursan lahaa haddii aan damco inaan wax guursado sababtoo ah caqligeeda ayaa isku wadaysaa wayna kula qaybsanaysaa wixii dhib ah ama ma garanaysaa adduunka jira sababtoo ah wakhtiga hadda lagu jiro waa wakhti xun gabarh yar haddii aad guursato isla markaaba way kaa carari ismana fahmi kartaan laakiin ruux siddeed iyo toban sano ka weyn haddii aad isguursataan waa isfahmaysaan magacay qalaa kalgacal mana rabo gabar sideed toban gabar sideed toban ka weyn because of gabar yar oo waxaan rabaa aniga aan isfahmi karo waxaan ku shubo wax ka dhadhicin karo wax fahmaysa qof igu haddaan guursado anigiiba igu intahayba waan isma fahmayne because hadal baa laisku fahmaa waxyaal kale isku fahmaa way iga weyn tahay waxaan u sheega waa qof iga weyn oo waxba aan ka dhadhicin karin marka waxaan qof wax ka dhadhicin karo aniga hawadin karo gurigii hawshii gurigii wixii aan ku shubo dee macquul ahoo waxay fahmaysa dacwadaha la xiriira guurka gabdhaha yaryar aada ayay ugu badan yihiin xeryaha oo waxaa mararka qaar dhacda in lasoo xiro caruuskii iyo caruusadii iyo weliba waalidkii ka dambeeyey guurkooda qaxootiga xeryaha weli kama dhaadhacsanaa sharcigan xadidaya da-da lagu guursan karo gabar oo tood ayay ka raacdaan tanina waxay u sahlaysaa inay mutaystaan xabsi gabdhaha da-doodu yar tahay ee la guursado wakhti aysan diyaar u ahayn inay qoys maamulaan ayaa waxaa ka yimaada dhibaatooyin mararka qaarkood mahadho reeba kuwaasoo lasoo gudboonaada nolosha gabdhaha yaryar ee ku jira xilliga qaangaarka ah aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay haatanna heeskani dabacsan ee dalxiis la magac baxay iyo fanaaniintii raxme roos iyo dalmaryare nagula soo dhowaada
dalxiis u baxnay dalmariinake
aynu dabaqalo dalkii aan lahayn dikhiliyo cardiyo diridabiyo xamaadaamiyo barbara hargeysa degneed deeqa inakeen
waa tahay codadkaasi baxsan ee raxme roos iyo weliba dalmaryara intaasi aynu kaga gudubnaya heeskaasi haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ay maanta marti noogu tahay khadra maxamed shire oo iyadu madax ka ah ururka xarunta horumarinta dumarka soomaaliyeed ee magaalada minneabolis ee gobolka aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal waa magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalka maraykanka khadka telefoonka waxaa ku wareystay maxamed cabdisandheere
khadra kusoo dhowow xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga su-aasha koowaad haddaan ku weydiiyo bal waxaad sawar naga siisaa heerka guurka da'yarta soomaalida
waa mahadsan tahay waa dhowahay guurka da'yarta soomaaliya inuu hadda aada u badan yahay ayaa maaragtay cad maxaa yeelay camalka dadka da-yarta waxyaalaha dadka da-yarta ay u baahan yihiin inay noloshooda qabsadaan ayaa hadda noqday mid aada u kooban oo maxay ahaydeto dhalinyaradii aan siineynin maaragtay wax kale oo camal ay ka dhigtaan Eh, waxaa beddelkoodii ah inay guurka ku degdegaan inay iska guursadaan wiilal iyo gabdho macnaha in loo arko tallaabada keliyahoo qofka dhalinyarada u furan eh, inuu sameeyo inay tahay inuu guursado oo family iyo caruur inuu inuu koriyo uu ka fekero laakiinse haddii ay opportunities ama xirf jiri lahaayeen fursado ay jiri lahaayeen inuu guurka dadka da-da yar uu yaraan lahaa ayay aniga ila tahay waan gartay markaa bal eh, dhibaatooyinka eh, uu la kulmo waalid da'yar inta badan dumarka ayuu ku dhacaa ayay ku dhacdaa dhibaatadu marka bal annagoo isku qaadayna waalidkii hadday doonto hooyada keliya ha ahaatee eh, hooyo da- aad u da'yar oo ilmo dhashay dhibaatada ay la kulanto wallaahi degaanka degaankana way ku xiran tahay eh, hooyo da-yar oo ilmo dhasha mar kastaba eh, waa nolol adag oo wax cusub oo eh, kusoo kordhay eh, qofka bini-aadanka noloshiisa marka eh, inta qofka uu mar walba kasii da-yar yahayna waa way kasii adag tahay inuu qofku arrinkaas uu uu xaliyo oo sidii la rabay oo u waajaha way adag tahay Eh, marka soomaaliya dadka da-yarta ah oo jooga ama gabdhaha da-yar oo caruur dhala da-yar ku dhala wixii sideed iyo toban sano iyo ka yar eh, lix iyo toban toddoba iyo toban shan iyo toban oo soomaaliyana caanka ah eh, caan ku ah macnaha wax la arko ah mar walba waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan inay adag tahay eh, laakiin inay waxyaalo badan ay kaga duwan tahay gabar yar oo oo maaragtay waarid ku noqota qurbahan hadda sidaan ka warqabo la- for example dalkan maraykanka oo aan ku noolnahay haddii gabar yar ay noqoto eh, hooyo noqoto eh, waxyaalo badan ayaa ku adkaanayo waxaas waxay ka hor istaagayaan qofkaas wixii u samayn lahaa hadday iskuul wadi lahayd iskuulkii ilmihii qof haynaya dhaqaalaa soo kordhaya caafimaad iyo insurance iyo waxyaalaha dadka dalka ku xidhiidha marka marnaba ma sahlana eh, qofka da-da yar eh, ilmaha inay inay ilmaha ilmo da- yar inay ku dhashaan waan gartay haddana waxaan u tegaynaa su-aal inooga timid mid ka mid a dhegeystayaasheenna Een, waa mahadsantihiin martida barnaamijka magacaygu waa ubax daahir cismaan waxaan ku noolahay wadanka sweden Ee, waxaan jeclahay inaan weydiiyo een, martida barnaamijka een, xaaladda een, yacni dhibaatada soomaaliya ka dhacday saameyn intee leeg ayay ku yeelatay xaaladda waxbarashada ee gabdhaha da-doodu yar tahay kuwaas oo ay ku kaliftay inay iyagoo da-yar ee guursadaan waxaan jeclahay su-aashaas in lai faahfaahiyo dad badan ayay maskaxdooda ka guuxaysaa dhibaato badanna ay ku reebtay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin Eh, waad maqlaysaa khadra su-aashaas ah waa mahadsan tahay ubax Een, su-aashaas waa run su-aal ee, dadka dhan ka guuxaysa weeyaan laakiin waa su-aal jawaabteeda ayada laftirkeeda la iska wada arko Ee, sida markasta aan warbixinta ku ha- ku aragno aniga soomaaliya muddadii u dambeysay ma tegin ee, kamana shaqaynin laakiin sida warbixinta ku cad ama daraasaad laga sameeyey ama waraysiyaal ama ee, la soconno waxaa weeye ee, da-yarta gabdhaha ah oo soomaaliyeed ee, intii dagaalada ay dhaceen inay ee, guurkaas da- da-da yar uu ku noqonayo dhibaato waxbarashadooda iyo horumarkooda haddaan tusaale usoo qaato ee, gabdhaha yaryarka ah oo da-da yar oo ku nool ee, meelaha qaxootiga Ee, ama ha noqdo xeryaha qaxootiga oo xuduudaha ah oo wadamada kale ah ama dadka loo yaqaano barakacayaasha oo eh, ku nool eh, duleedka eh, tusaale ahaan magaalada muqdisho Een, haddaan il- gabdhihii yaryarka ahaa aysan haysanin eh, waxbarasho iyo iyo nabadgelyo ku filan ama nidaam samaysan oo ay waxbarashadooda ku wataan oo futurekooda kaga fekeraan Eh, waxaa imaanaysa inuu guur degdeg ah ama mid la qalqaaliyey oo dad kaleeta ay ka shaqeeyeen ama waalidkood ha ahaadaan ama dad kale ha ahaadaan eh, inay eh, galaan eh, halkaasna uu ku istaago eh, gabadhaas yarta ah ayada wixii ay baran lahayd xagga waxbarashada su-aasha khaasa oo ay ubax weydiisay waxay ila tahay inay aad iyo aad saameyn u weyn oo xagga yaraan ah ay u keento gabdhaha yaryar oo da-da yar ku guursada oo ilmaha ku dhala inay waxbarashada ka hor istaagto totally marka waxaan dhihi karaa saameyn aada u weyn ayay ku leedahay xagga waxbarashada guurka degdega oo gabdhaha yararka ah.
waan gartay bal eh, haddaad khadraay aad ka hadashid kaalmada ay heli karto hooyo da'yar wallaahi laba u kala saari karnaa hooyadan da-da yar eh, su-aashaas waxay noqon kartaa eh, mid aan laba meelood ka fiirino Eh, da-yarta eh, qurbaha ku nool eh, wadam- eh, wadamada eh, reer galbeedka ah eh, maraykanka ku mid yahay eh, yurub oo hadda gabadha su-aasha laga soo weydiisay ku mid yahay iyo dadka da-yarta ah oo soomaaliya ku nool oo caruurta ayagoo da-yar soomaaliya ku dhala marka haddaan labadaas u kala fiirino qeybta hore oo dadka qurbo joogta ah oo da-yarta ah haddii laba da-yara ay isguursadaan oo ay reer bilaabaan oo caruur yimaadaan waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka hor imaanaya abista kalis badanaa jira oo ayaga oon markii hore ka fakerinin ay degdeg ku imaan karto dadku waa dad yaryar Eh, siday noloshooda u wateen ama iskool aad ama shaqo aad guriga waaridkaa ku noolow aan mas-uuliyad badan runtii saarnayn laakiin markay noqoto inay ilmo meesha kusoo kordhaan ilmahaas uu mas-uuliyad gaara u baahan yahay Eh, dhaqaalo gaar ah ilmihii for example in caruur lagu dhalo qurbahan een, wax lacag yar ku baxda ma aha waxaa jira wax ciyaalka ku baxa dibarisa loo gadaa ciyaalka waxaa loo gadaa een, cunto gaar ah oo ilmaha u joogto ah caanahoodu waa qaali waxaa laga yaabaa inaysan waxaasoo dhan ayaga oon xisaabinin labadoodiina qofna uusan gacanta waxba ku haynin markaas ay dhalinyaradaas isguursadaan oo ay awlaad dhalaan awlaaddii inay gacanta ka baxdo oo ay ay adeyg noqoto inay inay dhaqaale isku isku kaalmeeyaan haddaysan waalid iyo qof aysan ka helin inay dadku kor noolaasho ay ay dhacdo inay public assistanka waxaa loo yaqaana ama dawladaha iyo barnaamijyada ay dawladuhu ugu talagaleen dadkaasoo kale inay noqdaan kuwo u gacan hoorsada oo halkaas ku noolaada halkaas uu dib u dhac kaga imaado qofkii dhalinyarada ahaa oo nolosha hiigsanayay inuu wax barto oo uu eh, college education lahaado oo asagu gacantiisa isku wax kusoo saarto oo uu dhaqaale asaga ku filan uu lahaado asagii awlaadiisaba waktigeedii asagoon weli gaarin inuu public assistance u baahnaado oo uu fakri ku noolaado dhinacaas ayaa dhici karta Eh, haddaan soo qaato da-yar soomaali ah oo soomaaliya ku nool oo ayaga oon waxba haynin eh, for example xeryaha qaxootiga ama meelaha barakaxyaasha loo yidhahdo ku nool oo gurigii iyo meesha ay ku noolaan lahaayeenba ay ku adag tahay oo inay si khaasa qoys u noqdaan oo meel ay ku noolaadaan ay adag tahay waxaa laga yaabaa inay dulsaar gurigii hooyadood iyo gurigii aabahood oo ayagaba bariiskoodii noormeedkooda uu adag yahay inay sii kor saaran yihiin halkaas waxaa ka imaanaya dayac iyo niyad jab waxaa dhici karta qoyskaas yar inuu dhaqso ku burburo oo financial responsibility wax la yidhahdo ama mas-uuliyadii dhaqaale aabihii hadday saaran tahay isagiina uunan haysanin fursad uu dhaqaalihii kusoo saaro gabadhiina ay asaga kasii daran tahay oo markaas gurigii hooyadood iyo aabahood beriiskii ay ka wada cunaan ee halkaasna ay ka imaanayso niyajab guurkaas yar ku yimaado oo ilmahaas yaran uu noqdo mid hal waarid keligiis uu la dhacdhaco inta badanna hooyada ay noqoto marka labada meelba ee ilmaha degdega ku dhalanayo dadka da-da yar oo sideed iyo toban sano sagaal iyo toban sano wixii labaatan sano ka yar ee runtii duruufo badan aysan u diyaar ahayn ayaa jira marka waa gartay saameyntaasay waan gartay haddana waxaan u tegaynaa su-aal nooga timid mid ka mid a dhegeystayaasheenna magacayga waa maxamed nuur maxamed shariifka waxaan joogaa muqdisho waxaan martida barnaamijka weydiinaa su-aal ah gabdhaha soomaaliyeed ayadoo caqli ahaan iyo maskax ahaanba aan dhisnayn ayaa la guursan jiray marka arrintaasi maxaa iska bedelay oo aad faahfaahin naga siin kartaa Eh, waxaan u malaynayaa eh, waad yaro taabatay eh, dhegeystuhu waxa uu aan u malaynaya in ujeedo isbarbardhig xilligii hore iyo xilligan guurka waa daayarta run een- een, way jirtay eh, gabdhaha eh, soomaaliyeed ayagoo yaryar ayaa la guursan jiray guur- guurka eh, traditional ama ama dhaqan ahaan soo jireen Eh, waxay ahayd wax eh, bulshada ay u aragto eh, furaha nolosha iyo horumarka nolosha waxay ahayd guurka eh, mid ay dadka da-yarta ah gabdhaha khaasatan ayaga go-aanka keligood aysan gaarin ay dhici karto mid waaridkii wax ku qorsheeyeen Een, gabadhaas yarta ah iyada oo da-yar oo iyada weli wax kale maskaxda ku haysta in eh, qoyskeeda faamiligeeda wala hooyadeed walaalaheed aabaheed eh, qaraabada dhow sida adeerada een, ilma adeerada dhow in ay usoo qorsheeyaan eh, qofkii ay nolosheeda la qaybsan lahayd gabadhii oon weli bislaanin oo macnaha soomaalidu waxay taqaana waxay dho naag ama guri ha kaaga jirto ama guur eh, go- maaragtay god ha kaaga jirto oo gabadhii shan iyo toban sano iyo afar iyo toban sano jirtaba aan laga fikirinin wax mustaqbal ahoo kalaba inuu jiro Eh, oo aan weli maskaxdeeda bislayn oo ayadoo eh, in uun caruur ay dhasho oo caruurtaas ay koriso keliya ay ahayd Een, way jirtay arrinkaas maskaxdooda gabdhaha ay bislayn Eh, haddeer waxaa moodaa in wax yar ay ka duwan tahay inkasta oo eh, duruufihii saas ahaa ay haddaba soomaaliya ka jiraan oo aan warbixin badan ku helnay Eh, dadka eh, danyarta ah oo qaxootiga ku nool oo tabaalaysan in ay ciyaalkooda eh, oo gabdhahooda oo gabadhii oo shan iyo toban sano aan gaarin oo ciyaal ah oo majuur aan ahayn in qof eh, nin lagu daro Eh, ninkaasoo dhici karta inuu yahay nin eh, shan iyo toban jeer soo guursaday oo toban cunug leh oo nin weyn ah oo eh, aabaheed iyo awowgeedba la eg oo reerkaasna uu dhaqaale ka eh, ka rabo meeshaas oo gabadhaas dhaqaale lagu lagu iibsado ninkaas uu faamiligaas daryeelo oo uu qoyskaas een, dhaqaale ahaan taageero u fudiyo sidaas daraaddeed aan la fiirinin gabadhaan inay u bisishahay noloshaan ay gelayso laakiin duruuftaas loo arko weli ayadana way dhacdaa eh, marka de waa wax soo jireen oo bulshada laga helaayo inta adduunka lagu nool yahay laakiin ay fiicnayd in horumar laga gaaro oo laga tillaabsado oo e, gaajada iyo qoyska tabaalaysan si kale loola dagaalamo ee aan gabdhaha looga dhiginin e, xal inay nin lacag la guursadaan si faamiliga intiisa kale e, qaalihiisa loo loo daryeelo waan gartay dhowr mar baad soo hadal qaaday isbarbardhigeed ku samaynaysay bulshada qurbaha ku nool iyo tii dalkii hooye ee soomaaliya ku nool haddaynu ka hadalno bulshada qurbaha ku nool guurka xilliga hore sidee buu yahay haddaad eh, u kuurgashood eegtay
runtii statistica khaasa oo hadda aan gacanta ku hayo ma jiraan oo gaar looga sameeyey laakiin qiyaastayda aniga intaan ama qurbaha ku noolaa aan ku dhex jiray oo qoysaska khaasatan soomaalida ah aan la shaqeynayay Em, eh, way jirtaa em, dhalinyarada haddeer inuu em, higsigooda iyo maaragtay waxaa loo yaqaano ambitionkooda inay raadsanayaan waxbarashadoodii inay rabaan wiil iyo gabarba ay ka saman yihiin qof walba inuu intuu collegekiisa dhamaysto uu isagu isku filnaado dhaqaale ahaan oo uu naftiisa iyo noloshiisa hadhow maareyn karo qaar badan ay ku fikirayaan inay waaridkooda waxu taraan eh, baabuur ay gataan eh, guri ay iska bixin karaan nolosha qurbaha aaday u adag tahay ee, guriga ijaarkiisa iyo noloshaada iyo wax walba markii waalidkaa dhishin jiray inaad keligaa ku noqonaysa haddaad guri gaara degto ood guri gaara u baxda wa- way jirtaa aad inay ugu xisaabtamayaan dhalinyaro badan oo ay guurka meeshii ku habbooneyd ay la la raadsadaan ama ay la sugaan aaday u dhacdaa haddana waxaa badan ayaduna oo jirta in dhalinyaro badan aan aanan kafiirsigaas uuna ku jirin waxaa kaloo ayadana xusid mudan in eh, waarid badan ay dadejiyaan eh, da-yar badan oo gabdho yaryar iyo wiilal yaryar oo markay weliba ayagoo xal ka dhigahaya oo u arka maaragtay dhalinyaradaas sidii la gelibay inaysan samaynaynin ama ay waxbarashadii dhamaynaynin ama aynan eh, wixii markaas qoyskooda eh, laga sugaayo expectationka waxaa loo yaqaano wixii looga talagalay ay- wixii laga jeclaan lahaa inaynan samaynaynin in eh, eh, heblaayo en, eh, gabar baa loo guurinaya hebel gabar baa loo guurinaya he- heblaayona wiil baa loo guurinaya in la dhaho oo laba hooyo ayagu intay heshiyaan oo ciyaalka isku daraan oo guri ay sameeyaan oo ayagu ay wax walba keenaan oo isu aroosiyaan oo haddana ay ay reality noqon weydo oo labadii qof ay mas-uuliyadda qaadan waayaan maadaama ayna yaryaraayeen way taasna way jirtaa marka en, waa wax meel walba leh markii guur iyo dhalinyaro iyo waktiga la guursanayo laga hadlo Waan gartay.
wax hal hal interview lagu koobi karo ma aha waan gartay bal haddaad sii faahfaahaysid eh, markii laba daayar ay isguursato amaba laisu guuriyo eh, dhibaatooyinka ay la kulmaan yacni ma waxyaabaha keena in guurkoodii uu sii socon waayo ay ku adkaatay noloshii ay sii eh, ay hore usii socoto Een, waxaa keeni kara inaanba laga fakerinin ee, mas-uuliyadda dhaqaale ee, financial responsibility wax loo yaqaan inaan laga fakerinba gurigii hooyo iyo aabba keliya oo lagu noolaa oo ayagu ay wax walba bixinayeen wax walba dabarayeen oo adigu aada cunaysay cargaysa keliya ee, inaan een, ahayn ee hadeertaan laga rabo qoyskii inay ayagu noloshooda khaas ula yimaadaan guriga ay ijaartaan ama ama loo ijaarayba inay ayagu lacagtiisa iska bixiyaan inay gaarigooda bixiyaan inay insurance bixiyaan inay em, maxay eedato ayagu insurance inay lahaadaan gabadhu markay hadday ur yeelato oo ay ay dhalayso markay isbitaalada tagto in waxa la yidhahdo insurance in laga rabo Em, in dhaqaale joogto ah oo bil walba jooga waxa la yidhaahdo bills ayaa jira warqado bil walba soo dhacaya oo meelka ku imaanaya in waxaasoo dhan ayaga mas-uuliyad u taalla ay tahay waxaa laga yaabaa qaar dhalinyarada inaysan ba aysan ka dhaadhacsanayn macnahaas marar badan oo lagu kala lagu kala boodo yaa mas-uuliyaddaas qaadaya halkaasna ay kasoo dhashaan ilmo yaroo qof mas-uulka ah uusan jirin hooyadiina ay aada u da-yar tahay oo ay ku adag tahay inay keligeed kaabato iskoolkii ku noqoto ilmihii wax u hayso wax walba hooyadeedna ay tahay ga- qof kaloo dhalinyaro ah iyadaba oo ilmaheedii korinaysa oo weli noloshii la halgelaysa wiilkiina uu halkaa ka dhaqaaqo oo yidhahda aniga mas-uuliyaddan waxba kama qaban karo aniga gabadhaan meeshiinayna ku kala tagno gabadhiina ay cunugii qaadato hooyadeed iyo qoobkii iyo sariirtii ay ku seexan jirtay cunugii cunugii ay geyso halkaas hooyadii haddana mar labaad ay in kusoo kordhay ilmaheedii oo kale ay mas-uuliyaddii haddana qaadato hooyadii dhashay hooyadaas na way dhacdaa Eh, marka eh, waxyaalo fara badanaa lala kulmaa sidaan sheegay waan gartay haddana eh, mid ka mid a eh, su-aalaha nooga yimid eh, dhegeystayaashayda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa mudey waxaana joogaa maraykanka sengalor minnesota waxaan weydiinayaa martada barnaamijka gabdhaha yaryar oona qeen gaarin oo qeen gaarin oo uurka qaadaan soomaalida maraykanka ma saameynaysa Eh, waxaan u malayna inuu ujeedo eh, dalka maraykanka eh, waxyaabaha aad welwalka looga qabo waxa weeyaan gabdhaha da-da yar ee uurka qaada iyagoon xilligii guurka gaadhin marka bulshada soomaalida ee dhex joogta ee la nool maraykanka arrintaasi ma saamaysaa waxaan jeclaan lahaa inuu qofka inuu inuu su-aashaas la faahfaahiyo oo su-aashii aan ka jawaabnay oo mawduuci aan xoogaa kor marnay inay ka mid noqonayso gabdhaha iyagoo da- yar yar guurka gala oo oo caruurta saas ku dhala inuu uga jeedo su-aasha inuu uga jeedo walaalkay iyo inuu uga jeedo gabdhaha da-da yar oo aan baguursanin oo oo uur yeesha ilma aan aaba lahayn ma garan karo haddii aan eh, ka soo qaadno inay tahay tan eh, gabadh uur qaaday iyadoon xilligii eh, iyadoon guursan Eh, wallaahi arrinkaas eh, mawduucaas waxaa waaye mawduuc mar walba adag Eh, bulshada soomaalida iyo bulshada islaamka caala- caam ahaanba ku adag waa arrin mar walbaba ka hortageeda lagu dadaalo Eh, sidii soomaaliya eh, ama soomaalida hadda soomaaliya ku nool ama soomaaliya bersamaadka joogtayba mar walbaba waa arrin eh, aada iyo aada looga hortago Een, ma aha wax badan oo aniga fikirkeyga markay tahay aad mar walba u dhaca waana wax hadday dhacaan ay bulshadu weli ka siman tahay inay inay ka xumaadaan ama jawaabta laga bixiya ay tahay canaaq qofkaas marka da-yarta oo weliba khaaska gabadha ah inay la kulanto dhibaatooyin eh, wixii ayada ku dhacay eh, eh, ka badan inay uga yimaadaan ama familigeeda ama bulshada dariska hadday noqoto eh, saaxiibada eh, bulshada soomaaliyeed eh, inay ku leebel gareeyaan ama ay ku dhejiyaan gabadhaas waxyaalo khaldan oo ay ku adkeeyaan nolosha oo waxyaalahaas oo dhan way jiraan soomaaliyana way way ka dhacdaa oo ayadoo weliba hadda soomaaliya aan ognahay sanadihii u dambeeyey eh, waxaa loo yaqaano kufriga gabdhaha yararka loo geysanayo xeryaha iyo meelaha barakacyaasha lagu geysanayo inuu aada u badan yahay haddana ay dhacayso gabadha yartaahayd oo kufriga loo geeyay kufrigaas eh, wixii ka dhashay in ayadu weli eedeeda ay sii leedahay Eh, marka su-aashaas waxaan uga jawaabayaa een, arrinkaas sida uu eh, dhegeystaha noo weydiiyey ma aha mid aada u badan oo hadda aniga magaaladan aan ku noolahay colombus ohio welwel badan ku haya dadka eh, oo aada u dhaco mar walba indhaha naga soo jiita ma aha Eh, laakiin way dhacdaa waan gartay Eh, hadday dhacdana kolleyba jawaabta ay bulshada ka qabto iyo reactionka waxaa loo yaqaano bulshada ka qabtana waa intaas waan gartay haddii aynu eh, eegno soomaaliya waxaa jira deegaano iyagu xasiloon oo in muddo ahba ay ka jireen maamullo nabadine ay jirto Eh, maamuladaasoo dabcan eh, adeegyo waxbarasho iyo caafimaad eh, iyo kuwo bulshaba siiya eh, dadka ku dhaqan deegaanadaas haddaynu tusaale usoo qaadano somalilan iyo puntland oo kale marka haddaynu eegno eh, dumarka da-da yar ee ku nool deegaanadaas ma is leedahay dhibaatooyinkan iminka aanu kasoo sheekeynay ee ku dhacaya dumarka da-da yar ee ku nool tusaalaan xeryaha qaxootiyada amaba xeryaha barakacyaasha amaba deegaanada aan nabdoonayn Eh, dumarkaas meelaha nabadda joogaa way ka fursad fiican yihiin inay helaan adeegyada ay u baahnaayeen oo ay iskuullada ku dhammaysan lahaayeen kadibna iyagoo xilli fiican jooga ay xilligii guurka geli lahaayeen kadibna ay carruurtooda sidaa ku daryeeli lahaayeen ma is leedahay deegaanadaasi way ka yararoon yihiin meelaha kale ee aynu hadda tilmaannay Eh, horta su-aashaas aa iga weydiisay khaas ahaan aa iga weydiisay deegaanada somaliland iyo puntland eh, aniga si khaasa ugama warqabo deegaanadaas laakiin waxaan kuu sheegayaa macnaha maadaama soomaaliya oo dhan caam ahaan aniga aanan kasoo shaqaynin eh, muddooyinkii dambena aanan tegin oo aan ahay qof waqti dheer qurbaha kusoo maqnaa Eh, haddana warbixinta siday ku dhigan ama mar walba daraasaadka lagu helo inkasta oo ay jirto wax la yidhaahdo eh, eh, relative eh, peace ama stability oo nabadgelyo eh, xoogaa ah la taaban karo ay ka jirto deegaanadaas haddana walaalkay waxaan kuu sheegayaa eh, gabdhaha dhibka gaara ama kufsi ha uga yimaado ama waalidkooda oo da-ya een- een gaajaysan een guur ha ku dadejiyaan eh, gabdhaha yaryar oo ilmaha dhalaya oo aan daryeel u haysanin oo isku dhimanaya oo kuwa weliba dowladahan ku nool iyo maraykanka iyo yurub iyo meelahaas eh, nidaamyada iyo isbitaalada standardska ay ka jiraan baaba wanaagsane Eh, meelahaasoo ay daryeelka caafimaad uu yar yahay hadduu jiro uu lacag yahay Eh, inay gabdhaha yaryarka ah ay mar kastaba oo hooyooyinka noqonay mar kastaba inay ku dhibaataysan yihiin soomaaliya hadday somaliland tahay hadday puntland tahay hadday soomaaliya eh, in general hadday hadday muqdisho tahay waxay ila tahay inay ku dhibaataysan yihiin marka waa laga fakeri karaa meeshii nabadgelya ka jirto in gabdhaha da-yarta ah oo yaryar in loo abuuro fursado iyo waxbarasho laguna fakero in ayaga gabdhahaas yarka wax la baro oo prioritiga la geliyo oo waqti badan la geliyo oo ay caruurtoodana dhalaan ayagoo majuura oo caruurtoodii si fiican u korin karo oo bulsho fiican soo saari kara bulshadiina caawin kara intii gabdhihii yaryarka ahaa gaajo loo dadejin lahaa waan qabaa marka meelahaas ay ka jiraan ee, nidaamyada ay ka jiraan oo xoogaa bulshada ay ku haysato nabadgelyo ilaa xad ah in barnaamijyadaas xoogga la saaro waan qabaa laakiin hadda em, aad ugama warqabo barnaamijyo aad iyo aad u sareeya oo gabdhahoo dhan daryeel wanaagsan u keena kama warqabo waan gartay aad baad umahadsantahay khadra waayo adaa mudan
khadra maxamed shire oo joogta magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkani maraykanka khadka telefoonka ayaa waxay ugu warramaysay maxamed cabdisandheere halkaad ka dhegaysanayseena waa barnaamijka waa go-aankaaga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo ay dhegaystayaasheedu nagula wadaagaan kolba wixii ay ka fikirayaan
magacayga waxaa la yidhaahdaa xaaji salaad barkhad qablan ku magac dheer xaaji codka waxaan ku noolahay boosaaso magaalada ganacsiga waxaa maankayga ka guuxaya dadkii oo wada dhoofay midba mid qaadayo yurub iyo maraykan la geynayo an- aniguba aan ku jiro ka bacdi rajo xumadaas waxay i tustay oo maankayga ka guuxaya dadka wax laga weydiin doono dadka wadanka ku nool oo la oran doono rajo xumada baa maankayga ka guuxeysa oo wax laga weydiin doono anigoo nool baa maankayga guuxeysa sidaa midba mid u qaadayo
magacayga waa cabdullaahi cabdi xuseen joogo magaalada balad xaawo magaaladan waxay ahaan jirtay magaalo xoogaa xuduud ah hadda la joogo waxay tahay maaragtay magaalo dhanka maaragtay ganacsiga ka horumarsan sanadihii lasoo dhaafay iyo hadda isku mid ma aho oo si fiican bay u dhismatay dhanka waxbarashada maaragtay waxaa kusoo kordhay iskuulo fara badan oo maaragtay haddadan laga bakto degmada baled xaawo dhanka haddaan ka hadlo sportska waxaa kusoo kordhay maaragtay barnaamijyo badan oo awal aan ka jiri jirin oo maaragtay dhalinyarada isdhexgalka bulshada ay kamid yihiin aniga maankeyga waan ku faraxsanahay oo maaragtay waxa waaye magaalo kamid ah magaalooyinka soomaaliya khaasatan maaragtay degmada baled xaawo waxa waaye magaalo aad u weynaatay oo saddex geesood ah xuduudo leh la leh maaragtay kenya iyo ethoopia oo aad u wanaagsan amnigeeda waa wanaagsan yahay sidii hore ay ahaan jirtay ma aho muddo laga joogo saddex sano magaaladan maaragtay waxa weeye magaalo amnigeedu uu aad u fiican yahay oo maaragtay wax walba leh
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiqaadir isxaaq oo ku nool magaalada baydhabo maskaxdeyda waxaa ka guuxaya iyadoo dowladii noola dhisay maamul goboleedka koonfur galbeed wasiiro aan sameysanay nidaamyadii dowladda ay dib usoo noqonayaan iyo saansaan dowladeed iyo nabadeed ay ka jirto magaalada aan ku noolnahay iyo dadka wax saansaansayn iyo farxad ku jira ayaa maskaxdeyda ka guuxaya alle masankiin
aragtida qaar ka mida dhegaystayaasha v o e da oo aad ka dhagaysanayseen v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaaga oo idinkaga imanaya magaalada washington haatana saare cabdi axmed aan ka codsada wararka caalamka aan idhahdee wararkii soomaaliya kuwoodii ugu torkornaa saara mahadsanid maxamed wararka ka imaanaya magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in ururka al-shabaab ay goordhaweyto magaaladaasi ku toogteen afar qof oo ay ku eedeeyeen inay basaassin yihiin afartan qof ayaa la sheegay in dhammaantood ay rag yihiin waxaana la sheegay in lagu toogtay goob fagaaro ah gudaha magaalada iyaga oo lagu eedeeyey inay u kala basaasayeen sirdoonada maraykanka iyo etoobiya al-shabaab ayaa sanadkii hore waxa ay dad badani ku toogteen magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose kuwaasoo ku eedeeyeen basaasnimo dhinaca puntlandna dagaalo kaleoo hor leh ayaa maalinkii saddexaad waxa ay ka dhacayaan buuraleyda galgala kuwaasoo dhex maraya ciidamada maamulka puntland iyo maleeshiyada ururka al-shabaab madaxweynaha puntland professor cabdiweli gaas ayaa v o eda u sheegay in dagaaladan ay u dambeeyeen kuwii ay ku dileen sida la sheegay tiro labaatan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab halka puntlandna shan qofi ay ka dhimatay wararka caalamka haddii aan eegana wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegtay inay u muuqato in kuuriyada waqooyi ay hanatay farsamo teknoloji ah oo ay ku yareyn karto aaladda nucleerka si loo soo saaro madaxa gantaalaha wasaaradda ayaa waxa ay hadalkani ku sheegtay warbixin ay maanta sii daysay waxa ayna sheegtay in kuuriyada waqooyi aysan weli si dhaba u soo bandhigin farsamada iyo awoodaheeda wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in xukuumadda pyongyang ay heshay ilaa iyo afartan kilogram oo ah macdanta uraniumka dhinaca kalena haddii aan eego shaqaalaha baadigoobka ah ayaa badda ka soo saaray meedad labo qof oo ka mida dadkii saarnaa diyaaraddii ku dhacday badda java ee eer aasiya aad iyo aad waad mahadsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay wararkii soomaaliya iyo kuwii caalamka kuwoodii ugu dambeeyey halkaad kala socoteenna waa barnaamijka waa go-aankaaga ee idaacadda v o a haatana dhinacii sugaantan jilleecaya aan soo qabto heestii muna iyo fanaanka maxamed b k
cida lama ammaano cuyub looma heese munacay kana tahay la casiibay anigu xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbartayo weligeed weligeed macaasiye xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano ceeb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay ceeb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay awadaranta fiidkii dhulka cili filaaci iyadoon cadceed jirin caawiskii iftiintee awa daranta fiidkii dhulka cidhiirilaaci iyadoon cadceed jirin caawiskii iftiintee xaramko la ciidiyo carafay arlada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi munamuna xaramko
codkaasi baxsan ee maxamed bike iyo heeskaasi muno waxa uu gebagabo u yahay barnaamijkeennii waa go'aankaaga sahre cabdi axmed maxamed cabdisandheere iyo dhammaanba bahda v o eda waxay idin leedahay inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii alle uu awoodale u ogolaado berrita subaxi inta ka horaysa nabadgelyo
hadal ma bacelceliso duka macarooda carabkeedu keedu waana hadal ma bacelceliso duka macarooda carabkeedu keedu waana
This program has come to you from the Voice of America, Washington.